xalay waxaa dhacay laba shil oo baabuur ah oo shilka koowaad wuxuu ka dhacay buurtii la ohan jiray dalxiiska ee u dhaweyd halleedya gaadhi booyada iyo gaadhi susuukaya isku dhacay shilkaa waxaa ku dhintay nin laba labana waa ku dhaawacmeen waxaa kaloo jiray shil kaloo ka dhacay shiraaqle iyo kaah dhexdooda oo isla booyad iyo fijsa halkaana qof baa ku dhintay saddexna waa ku dhaawacmeen kuwaas shilal baabuur baa ahayeen waxaa jirtay xalay nin meherad haysto firmis haysta ayaa waxaa xaafadda xerawr ayaa waxaa usoo galay nin madaxa duubanaya ninkii xabad buu ku dhuftay bisoolada bisool buu ku toogtay waanu baxay dabeedna waa laga howlgalay ciidanku laba qof ayay hayaan kayska caynkaasi dhacay haddii ilaa kaloo walaaladii ah isagiina baaristi waa ku socdaa isagana raadgoobkii uu ku socdaa waana insha allahu dhowaan waa la qabanaya haddii laha ka dhigo sidoo kale gabadh iyaduna isdildeshay gabadhaasna maydkeediisa halkaa la qaado waa la aasay waxaa jiray nin askariga oo nin shiciba xabad ku dhuftay isagiina waa la qabtay labadaa shile dilka ah hawshoodu way dhammaatay waa laga heshiiyey aaskoodiina uu socdaa maantaana maanta la aasay iyagana sharcigaa la marinaya dembiilayaasha haddii ilaahay ka dhigo taliya tan dilka oo kale tusaale ahaan oo kale waa wax ku cusub somalilan qof intuu wejiga soo duubto uu fal noocaasa fuliyo ciddii rasmiga ahayd baa la hayaa mise cid loo toonsan yahay ma la hayaa maya annagu wax badan baanu raacnaa warbixintana ka hor dhici maayo raadkaa waa la hayaa ciddii ku go-ayna waa la hayaa ehelkeedii hawshaasi waa meel wanaagsan bay noo maraysaa haddii ilahay kal baaristina waa noo socotaa waktigeedana la baasimayo dee dhimashada ilaahay bay nagu xukumay haddii gaar lagaa qabto ilaahay kugu sallidayo dee waa la dhimanayaa marka haddii ilaahay ka dhigo taasna waa waxaanu hubno weeye haddii ilahay ka dhigo wax cad baanu ku hawlgalaa kista kale taliya haddaan ku weydiiyo shilalkan gaadiidka gaar ahaan weliba gaadiidka waaweyn waa wax dee muddo horena dee somaliland gaar ahaan magaalada hargeysa aada uga dhacay xiliyo kala duwan baa amarna laga soo saaray oo dhinaca amniga ah iyo weliba sidii bulshada loo ilaalin lahaa haddana way soo noqdeen ma isleedahay weli hadday noqoto xawaare ay ku soconayeen iyo hadday noqoto hanaankii ay dee waddada u marayeen weli may fulin wararkaasi amaba go-aankaas bismillahi raxmaan raxiim horta guud ahaan markaan ka hadlo shilalka baabuurta waaba iska badan yihiin waa waxa weeyaan laba sababood baana u sabab ah waxa weeyaan dadka wada gaadiidka oo aan mas-uuliyad baysa saarin oo xawaare xaddaafa ku soconaya iyo aqoon la-aan haysa gaadiidka nimankan wada oo aada moodo in ciyaal fara badan iyo dad badan iska baabuurtay saaran yihiin imanka sharcigeedi waa la baaraya baabuurta waan qabanaa waa baaritaan baan ku samaynaa marka waxa u sababa horta shilalka dhacaya waxa weeyaan daroolintii oo mas-uuliyiin saarayn weliba gaar ahaan kuwa booyadaha u dhaamiya magaalada hargeysa labadan shilba waxay ahayn booydihii gaadi dhaaminayay horena waa kuwii shilal badan uga galay oo rag badan oo wasaaradaha maaliyadda ka midi ku dhinteen wasiirkii hore arrimaha gudahuna waajibaad buu ka bixiyey kan dambena waajib buu ka bixiyey annaguna awaamir baanu ka bixinay
waxay
u fullaaday waxa weeyaan mas-uuliyadda qofka anagu dee ma ma amaanaan abuurin oo laakiin anagu meelihii aanu ciidankayaga dhignay inta badan waa security weeye laakiin marka laga soo gudbo ciidankii ee ay helaan meel chance bannaan ah dee say doonaba soconayn taasina mas-uuliyaddaas waxay daba ku noqonsaa ninkii darawalka ahaa ee gaariga waday kuwaasoo dhib badan ku haya ummadda iyo weliba dhibaatooyin